barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalicom
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa waana afariyo labaatanka bisha abril sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliya oo shaqooyin kala duwan ka haya magaalada nairobi oo ay ka mid tahay timajarista
dhallinyarada waxaan dhihi lahaa horta dunida waa waa laba shay inaad qalinkaada wax ku soo saarato iyo inaad gacantaada wax ku soo saarato xooggaaga marka waxaan ku baraarujin lahaa dhallinyarada hadda qaas ahaan dhallinyarada waxaa la hadlayaa tahriiban oo tahriibka caadaystay marka waxaan dhihi lahaa inaad tahriibka iska daysaan wadankiina wadankiina waa ka shaqaysan kartaan maskaxaa loo baahan yahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xidhiirhka ciyaarta jaska ee dalka jabuuti oo u diyaargaroobaya ciyaaro caalamiya oo ay dhowaan ka qaybgeli doonaan kaalimihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqleen heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waan sigtee kumaan jabine waa heestaasi codkeeda fanaanada farxiya fiskinta idaacaddan ku guda jirna ayaad dhegaystayaal ka bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa aqalka cada xaflad soo dhoweyna ku qaabilay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ka hor inta aanay labada hogaami yeelan wadahadal rasmiya islamarkaana aanay wada qaadan kulan casho qarana waxaa xafladaasi ka qaybgeli doonaa aan idhaahda ku dhowaada shan boqol oo howlwadeen ah oo militaria oo ka kala socda shanta qaybood ee uu ka kooban yahay militariga maraykanku kulanka laba geesoodka ayaa imanaya iyada oo dunida ay ka jiraan dhowr xaaladood oo muhiim ah oo labada dowladood ay hirdankooda qayb ka yihiin kuwaasoo ay ka mid yihiin dagaalka ka socda dalka suuriya barnaamijka hubka nukliyarka ee iiraan iyo weliba qorshaha madaxweyne trump uu ku doonayo inuu tacriifo dul saaro soo dejinta birta alumuniyamka
booliiska dalka kanada ayaa weli baaraya sababta uunan isniintii dad uu ku dardarsiiyey baabuur vaan ah oo uu ku dilay toban qof shan iyo toban kalena uu ku dhaawacay iyagoo falkaasina ku tilmaamay mid ulakac ahaa taliyaha booliiska ee toronto mark sanders ayaa waxa uu caddeeyey aqoonsiga ninkaasi oo ah shan iyo labaatan jir magaciisana la yidhaahdo aleg manasinian wasiirka badbaadinta bulshada ralf godel ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ama falkaasi uu kala tashaday saraakiil sarsare oo dhinaca amniga ah ninkaasi ayaa waxa uu dadka dardarsiiyey baabuurkaasi faanka kowdii iyo barkii duhurnimo waddo mashquula oo socodka dadku uu ku badan yahay ee magaalada toronto booliiska ayaa waxay gacanta ku dhigeen ninkaasi iyadoo wax dhiba aanu dhicin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay ka mid tahay magaalooyinka sannadihii u dambeeyey ay ku noolaayeen islamarkaasina ay ganacsi kala duwane ay ku yeesheen soomaalida waxaana dhallinyarada halkaasi ku dhaqan ay ka shaqeeyaan shaqooyin doora oo goobaha ganacsiga ay ka mid yihiin shaqooyinkaasina waxaa ka mid a timajarista oo ay ka howlgalaan islamarkaasina nolol maalmeedkooda ay ka soo saartaan dhallinyaro soomaaliya waryaheena v o a khadar maxamuud xareed ayaa warbixin arrintaas ku eegaya nooga soo diray magaalada nairobi shaqada timajaraha waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ugu badan ee ay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ay qabtaan islamarkaana ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda waana adeeg ay aad ugu baahan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii dhallinyarada ka shaqeeya xirfaddan waxa ay isugu jiraan kuwa iyagu hirgeliyey fikirkan ganacsi iyo sidoo kale kuwa shaqaale ah oo ka howlgala xarumaha noocaan ah cabdirashiid axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeeya timajaraha cajab oo ku yaala jidka labiyo tobnaad ee xaafadda islii ee magaalada nairobi wuxuuna iiga sheekeeyey shaqada timajaraha ee uu ka shaqeeyo iyo haddii ay jiraan wax caqabado ah oo uu kala kulmo xilliga uu ku guda jiro qabashada shaqadiisa waxaan ka shaqeeyaa cajab kinyosi oo ku yaala twalaf street timajaraha cajab alxamdulilah waan ku faraxsanahay shaqadeeda waan ku faraxsanahay saa-id aan ugu faraxsanahay marka cid igu tahgelisan ma jiro waa fikrad ani aan keensaday maskax ani aan keensaday waayo waxaan ogaaday inaan xooggeyga wax ku qabsan karo goormaa soo bilowda shaqadan
muddo dheer waa shaqaynaya adii shan sano camal waa ka shaqaynaya alxamdulilah noloshaydii nolosha waalidkayga waa ku waan kaafiyey waalidiinteyda qaxootii deganaan waa ka soo raray gaarisa soo dejiyey waxaa ladhahay haddana alxamdulilah nolol heer sare ay ku nool yihiin guri kiraa shan kun bil walba shan iyo toban kun aan dhiibaa marka cabdirashiid waalidkaaga adigaa gacanta ku haya haa alxamdulilah ilaahan wuu ila garab qabtay shantayda wakhti waan tukadaa shaqadeyda alxamdulilah yoomi walba kun shilin aan seefgareeyaa maalinkii waan seefgareeyaa alxamdulilah dhallinyarada qaar oo markii hore ka shaqayn jiray shaqooyin kale oo ay makhaayadaha ka mid yihiin ayaa dhowaan bilaabay inay ku soo biiraan shaqada timajaraha taasoo ay iigu sheegeen inay uga dhaqaalo badan tahay shaqooyinkii hore ee ay qaban jireen cabdicasiis qani hilowle waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaan ku soo biirtay shaqada timajaraha waxaan ka shaqeeyaa issaar yani horaan waxaan ka shaqayn jiray maqaacadda waan iska dhaafay timajara ayaan ku soo biiray hadda maasha allah hadda timaha ayaan jiraa haddana dhib kuma qabo farqiga timajaraha iyo maqaayadda ka waran
farqi weyn aa u dhexeeya waayo maqaaxadda laga yaabo inaad ka qaadato shan boqol tigid ayaan jiri jiray shan boqol ayaan qaadan jiray laakiin intaa hadda markaa ugu yarahay aan dhahayo camal lacag maanan qaadanin kun shilin waan la galbanaa haween timajaraha ayaa aad aad oga sarreeyo marka alxamdulilah cid ayaan ka biilaa reer aan ka biishaa cid aan lacag oga diraa wax waan ka dhigtaa wallaahi maasha allah waaye marka aniga waxaan dhihi laha ahaantay gacantaada inaa wax ku soo saaratid ayaa la rabo marka tahriibka dadka ay tahriibayaan saana saana dhallinyarada aniga ka mid aan ahay ma fiicno waddankooda inay ka cararaan ay u tahriibaan waddan shisheeyo waddankeenna ayaa shaqo taallo marka waxaan dhihi lahaa gacantaada inaad wax ku soo saartid ayaa habboon marka maalinkii markaad shaqaysaad qaadataa mise bil baa ku shaqaysaa aniga maalinta ayaan qaataa dhey waxaad shaqayso dhaxda ayaa lagu kala dhufanaa shan kun haddaa shaqayso waxaad qaadanaysaa laba kun iyo shan boqol marka waa shaqo aad u wanaagsan timajaraha marka alxamdulilah wallaahi waxaan u maleeyaa islii timajara badan aan ku yaallo ka kacalacalayo ma arkin dhallinyaradan isla shaqayno isku si ayaan shaqaynaa dhallinyarada ka shaqeeya xarumaha timajaraha ee magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii waxay qabaan fikir ah in dhallinyarada soomaalidu ay ka shaqaysan karaan waddamada ay ku nool yihiin halkii ay ka tahriibi lahaayeen dhallinyarada waxaan dhihi lahaa horta dunida waa waa laba shii inaad qalinkaada wax ku soo saarato iyo inaad gacantaada wax ku soo saarato xooggaaga marka waxaan ku baraarujin lahaa dhallinyarada hadda qaas ahaan dhallinyarada waxaa la hadlayaa tahriiban oo tahriibka caadaystay marka waxaan dhihi lahaa inaad tahriibka iska daysaan waddankiinna waddankiinna waa ka shaqaysan kartaan maskaxaa loo baahan yahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta ad joogtaanba xagga weli aad naga dhegaysanaysaan islamarkaana aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna jabuuti xidhiirka ciyaaraha jesta ee dalka jabuuti ayaa sheegay in ay ku jiraan qabanqaabadii iyo diyaargarowgii tartanka ciyaarahan oo dhowaan ka furmi doona halkaasi xogayaha ciyaarta jesta ee dalka jabuuti ayaa axmed xasan cabdilaahi oo u warramay wariyaha v o eda dalkaasi sagal siciid faarax ayaa sheegay in dhowr ciyaaroodo hore ay u soo yeesheen ay ku soo bediyeen islamarkaana kuwa soo socda ay rajo ka qabaan waxaana ugu horreyn buu xogayuhu ka warbixinayaa aasaaskii ciyaarahan ee dalka jabuuti ciyaarta jesta oo ka mid a cayaaraha lagu tartamo ee dhinaca maskaxda laga ciyaaro sida shaxda iyo jaraha ayaa xiriirka cayaartaasi jaasta ee jabuuti waxa ay wadaan dardargelin xoog leh sidii loo bari lahaa dhallinyarada dalka jabuuti inay cayaartaasi bartaan waxayna cayaartani soo gaartay dalka jabuuti siddeetanadii walow ay dib u dhacday labadii kun iyo afar iyo tobankii ayay xiriirkaasi oo intooda badan ahaa dhallinyaro markii hore ciyaari jirtay ay dib u bilaabeen waxayna ka qayb galeen tartamo caalami ah iyo kuwo degmada ah sanadkan waxa ay martigelin doonaan cayaarahaasi jesta xogayaha haddaba xiriirka jesta jabuuti axmed xasan cabdulaahi ayaan kala sheekaystay balbilowgii cayaarta waxa uuna axmed qaybtan iiga warramayaa sidii ay dib ugu soo celiyeen cayaarahaasi jesta iyo qorshahooda cayaaraha sanadkan ee ay martigelinayaan waad mahadsantahay sagal jesta jabuuti xidhiir ahaan waxaa la bilaabay kun sagaal boqol iyo siddeetankii ayaa la bilaabay ay socon jirtay dabadeedna markii sanadadii sagaashanadii dhulka wakhtigu yar adkaabay ay hakad yar gashay dabadeed waxaan dib u soo abaabulnay oon u bilownay inaan soo noolayno xidhiirkii oon xitaa xidhiirkii adduunkana ku xidhno aduu laba kun iyo afar iyo tobankii iyadoo waxay soo bilaabantay laba kun iyo koob iyo tobankiiba waxaan bilownay inaan clabyo yar aan kafeteriyada caasimadda aan ka samayno laakiin xidhiirkan adduunka aanan ku biirin markaa waxay naga qaadatay ilaa saddex sannadood inaan horta sharciyadii iyo dib aan u wada dhigno waddanka dhexdiisa oon xidhiirka adduunkana ku xidhno ilaa laba kun iyo afar iyo tobanki markaa dhoofkii u horeeyeen dibad ugu baxnayna waxaa ku tegnay madaxa xidhiirka oo maxamed cilmi bulaale ayaa tegay tanzania tartan ka dhacay oo iyo shir isla socday oo isu keenayay wadanada afrikada bari oo la idhaahdo zone afar afar zone loo kala saaray markaa zoonka ay afrikada bari ay jabuuti ka mid tahay ayaa halkaa ku kulmayey oo halkaa u tegey dabadeedna laba kun iyo lix iyo tobankii tii adduunka olombiyaad olombiyaadka adduunka ee jesta ayaan ku tegnay wadanka azerbaijan caasimadiisa baku oo halkaas adduunka o dhan isugu yimaadeen oo iyadna shirkii weynaa ee jasta adduunka ay ahayd oo ciyaarana garab socdeen marka ayaana loo ogolaaday annagoo shirarkan u tagnay inaan haddana ka qayb galno ciyaarahiina oon matelno kooxdii ragga kooxdii ragga jabuuti oon dhowr ciyaarood ku aan badinay annagoo shirarun u tagnay marka horeba laakiin sida iminka waan ku rajaweynahay kan sannadan laba kun iyo siddeed iyo tobanka olombiyaadka sanadkii labadii labadii sannadoodba mar bay dhacdaa oo shirkii ugu weynaa ee adduunka laisugu yimaadaa iyo ciyaarihii markaas sannadan baan ku rajo weynahay inaan bisha sagaalaad hadduu ladhahdo aan olombiyaadka tegno oon ka qayb galno annagoo tiim ragga horta wadana dumarkuna waan ku dadaalayna hadduu ladhahdo marka ciyaartan jabuuti inkastoo laga ciyaaro dumarku way ku yaryihiin markaa saa darteed baan dumarkana hablahana inaan hadhow toole aan soo kobcino oo imikada iskooladan ka bilownay ayay hablo iska roon tiradooda iska roontahay ciyaaraan insha allah saabaan ku tila jirnaa tartamo kala duwan oo caalamiya iyo kuwo degmada waad ka qayb gasheen ma jiraan kuwo aad ku guulaysateen ama aad meel fiican ka soo gaarteen
wallaahi tartan aan ku guulaysano lambar halka ugu horreysa soo baxnay ma jirto waayo wadana waxaan la ciyaaraynaa weligood ciyaariyey oo ciyaarahan aada u soo marka waa tartiib tartiib baan usoo soconnaa haddua la idhaahdo iminka markii ugu dambeysay etoobiya aan ka ciyaaraynay tartankii aduu qaybtan east africada una ee iminka jabuuti ka dhici doonaa t c kale ayaan ugu natiijo fiicnayn oon aan ku tegnay koox afar ciyaartooy ka mid a oon anuu la socday markaabaan ugu natiijo badnayn oon soo baxnay marka loo qayb wadanada loo dhigo wadan wadan loo dhigo aan soo baxnay xagga toddobaad iyadooy ahayd labaiyo toban wadan sanadkan idinka ayaa martigelinaya cayaarihii jaaska ee degmada ka warran qabanqaabadiina iyo diyaargarowgeena xaggee wax idiin marayaan iminka waxaan ku jirnaa qabanqaabadii iyo xulashadii waayo dee afartii qofe marka hore ka qayb gashay waxaa dhici karta afartii markaa noogu aan u arkaynay inay ugu firfircooyin bay ahayd iminka waxay dhici karta inuu qof kale hau soo dhaafo markaa tartan baan samaynaynaa aan ku xulayno dadka ciyaartooyga jabuuti matelaya markaa ciyaarta halkan ka dhacaysa aan ku rajo weynahay inaan halkii markii hore aan baxnay meel ka fiican aan iminkaba waxaan ka faa'iidaysanayaa isaga le maanta fursadan haddii siisay inaan aan ku macneeyo xiriirka iyaga taariikhdiisa iyo wixii himilayooyinka weyna waxaan iloobayn oo inaan horta u mahadnaqo dadkii naga soo gacan qabtay dadkii naga soo gacan qabtay inaan xiriirkayagu au dib u samaysmo aan hore u marino oon iminka waxayaashii aan samaynay oo dhan hirgelisteeda ku lahaa wax wasiirka ciyaarka iminka xasan maxamed kaamil oo isagu aad inoo gacan qabtay dee wasiiradu ways bedbedelaane waxa kaloon aada ugu mahadnaqayaa oo intaahaan bilownayba nala joogtay gabadha madaxa kaa ururka olombiga ee jabuuti cashirgaraad komite olombiga la idhahdo xagga faransiiska oo iyadu ilaa markii aan soo abaabulaynayba aada noo gacan qabatay macal internationalka galisteeda aada nooga gacan qabatay ayaan u mahadnaqayaa waxaanan baaqu dirayaa dadkii kale ee amba madax ahaadaan amba baycmishtar ahaadaan ee gacan naga siin karayo inaan hirgelino himiladeeda dhallinyarteena maskaxda oo ciyaartan u furaysa amba ka qaybgalkooga caalamka natiijo ka keenisteeda caalanka difaaciisa waxaasoo dhan naga gacan qabanaya inay naga gacan qabtaan iyaday ku jiraan dad badan oo iyaga kuwa jasta ciyaara dad madaxda ka mid a oo mas-uuliyada ka haya xagga dowladda iyo dad kaloo baacimishtaraba anoon magacaantooda iminka mid mid u sheegeyn
waa hagaag dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa xogayaha xidhiirhka ciyaaraha jasta ee dalka jabuuti axmed xasan cabdilaahi waxaanu dalkaasi jabuuti caasimadiisa jabuuti ugu warramayay wariyaha v o eda sagaal siciid faarax haatana bal shirwacow dhegaystayaashana xaggii heesaha aan u weecanno waxaan u soo qabanaynaa heesta alkudhigeedu yahay nabsi waxaa ku luqaysaa farxiyo fiska
saxaabadan guglo kugu sidee wadnahan ku seexsho kuu dhagay sariiree nafsiga sidoo abidka nafsiga sidoo ana sabirka ii dahay nasirkeeda waa heesteen nafsi waxaan filaya ibrahim adigii dhegeystayaashuba si weyn baad uga wada hesheen aad iyo aad bay farxiyo fiska u hesheen waxay tidhi abidkaa nafsiga sido ana samirka iidaa halkaasay hadalku soo gebagabaysay aynu markan jallecno dhinaca ciyaaraha ibraahim waxaan filayaa heestaasi inay si weyn inagiyo dhegeystayaashuba aynu uga tartiibsa wada ayaa hadlay lanaa frayifiska aad iyo aad aynu markan jallecno dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha maanta guud ahaanba waxaanu ku qaadaadhigaynaa kulanka champions league ee samafaynalaha ee caawa ay isaga hor imaan doonaan kooxaha liverpool iyo roma oo ka kala socda dalalka ingiriiska iyo dalka talyaaniga waxay la qaadaa dhigi doona oo arrimahan ila falanqaynaya cabdalla xasan baliil oo ah tifatiraha idaacadda gool f m ee magaalada muqdisho ee ciyaaraha ka faalloota ee baliil bal kulankan waxyaabaha sida gaarka ahii diiradda loo saarayo indhaha loogu hayo maxaa ka mid ah haddaad soo koobto Een, waa mahadsan tahay jamal Een, marka la fiiriyo kulankan xiisaha badan ee caawa ay wada ciyaari doonaan kooxaha reer talyaani iyo ingiriiska liverpool iyo roma Een, waxyaabo badan ay labada saxaafadood ee talyaaniga iyo ingiriiska ay ka qoreen inkastoo mid kasta ay kooxdooda ay aad u ammaanayaan liverpool waa kooxda keliya ee champion league aan ilaa iminka aan wax guuldarraha ku dhicin dhammaan kooxihii kasoo qayb galay ee tartankan uefa champion league waa kooxda goolasha ugu badan dhalisay xil ciyaareedkan champion league soddon iyo saddex gool ay dhaliyeen Een, ah, sidoo kalena weriyahanadooda waxaa een, maxamed saalax faraminho iyo sidoo kalena sadio mene waa weriyahano khatar ah oo goolo fara badan dhaliyey waa saddexda weriyahan ee goolasha ugu badan dhaliyey Een, ah, marka een, qaab ciyaareedkooda iyo sidoo kalena isfahamkooda aad ayuu u sarreeyaa Een, liverpool marka een, inta badan kulamada hoomka ah iyo kulamada banaanka ay ku ciyaarto aweyga ah jamaal kulamada awiga ayay fiicnayd oo kulamada koowaad bay ku kala bixaysa kooxaha Een, maadaama gurigeedii een, inta badan dhibcaha ay ku heshay iyo golasha ku dhalisa kuwa banaanka ay ku- ay- een- een- ay aada u fiicnaayeen roma caawa fursadda ay haysato waxay tahay niyad fiican ay haysataan niyad dhiskooda aada u sarreeya mentali ahaan iyo physical ahaan waayo barcelona ay ka soo badiyeen oo saddex iyo eber ay ugu soo badiyeen oo een, tartankan loo saadaalinay Een, sidoo kalena weeryahanadooda hal gool in laga ilaaliyo aad iyo uga tahay idan jeko iyo ciyaaryahanka reer tarka iyo under la yidhaahdo shacraawi saddexdooda qadka dhexe waa dhaliyaal waa shuutaro way ka duwan yihiin kuwa liverpool nagolan struman iyo daniel derosi sidoo kalena wayna ka khibrad fiican yihiin jamaal liverpool xidigada qadka dhexe jordan henderson wijnaldam iyo chamberlain maadaama emry chan uu dhaawac ku maqan yahay daafac ahaan marka la fiiriyo van deg een, ayaa ciyaari doona iyadoona een, een, labada garab Een, liverpool weerarka aad ugu dhisan tahay laakiin marka min ciyaaryahano la Waata.
fiiriyo maxamed saalax waa ciyaaryahanka ugu fiican haatan kooxdiisa hore ayuu ka hor imaanaya Waaya.
labada macalin shirarka jireed ay qabteen midka midka kale wuu ku digtay waxayna rajeynaya inay guulaystaan laakiin away gool wuxuu faa'iido u noqon doonaa hal gool banaanka ay kusoo dhaliyaan tijo baa kusoo dhamaatee kooxda roma waa tahay W- waxaan si gaara u dul istaagi doonaa weeraryahanada labada kooxood gaar ahaan maxamed saalax iyo eden zeko oo markaad fiiriso eh, mi- kusoo kala dheelay dalalka ingiriiska iyo talyaanigaba Eh, maxamed saalax roma hore ugu soo dheelay talyaanigu wuu garanayaa eden zekana en, eh, ingiriisku wuu ka soo ciyaaray mancity ee ugu dambeysay oo uu soo dheelay markaa fiirisna marka labada dhinac ee labada ciyaartooy een, khibrad ahaan iyo marka labada dalba ay kala garanayaan sida looga dheelo kubadda maxay labada kooxood u soo kordhin karaan kooxahooda
Een, markaan ku bilaawno idin jeko idin jeko tartankan khibrad badana uu leeyahay maxamed saalaxna uu kaga horreeyey ciyaaristiisa ingiriiska een, afartii sano uu joogo idin jeko liverpool saddex jeer uu booqday saddexdii jeerna goolilo ka dhaliyo mar kasta anvil uu soo booqdo goolilo ka dhalinayay koor fiican uu ka haystaa idin jeko maxamed saalax wuxuu ugu duwan yahay waxay tahay idin jeko wuxuu inta badan ka qarabtaa kubadaha dhaadheer ee long ballka loo yaqaano oo madaxa uu ku dhaliyo waana ciyaaryahanada yurub ee madaxa ugu badan dhaliyay tartanka uefa champion leaga waatii ogay chelsea inna kulamadii guriga iyo mininkaba chelsea oo golal ugu dhaliyey rooma ma dhicin hal kulan inay gool la-aan baxday tartanka uefa champion leaga marka laga reeba hal kulan waadinta kadambe madrid ever ever uu ku dhammaaday bishii december intii kulan rooma goolna dhalinaysay maxamed saalax markaan fiirino maxamed saalax kuwa iyo soddon gool dhaliyay horyaalkiisa sideed goolna uefa champion league uu dhaliyay afar goolna wuu caawiyey wuu kaga duwan yahay idin jeeko dhanka rekoorka goolalinta waxaana caawinaya waxay tahay waa hogaamiye liidar ah Waay.
oo kooxdiisa isaga ay eeganayaan marka een, nin soddon iyo kow gool dhaliyey iyo iyo sidoo kalena in idin jeko oo aan ognahay in rooma koox jabhada ay tahay aaday u kala duwan yihiin labadoodaba in caawa shabaka laga ilaalin doonana uma malaynayo rooma uu qaab ciyaareed yaqaana wuxuu kusoo qaatay laba sano oo aad u wanaagsan xirfadiisa ciyaareed heerkan inuu gaaro kulub wuxuu yidhi rooma ka dambaysay laakiin caawa sagaashan daqiiqo oo cadowtinimo ah ayay ciyaari doonaan oo saaxiibtinimadii iyo romo ayuu joogay waa la iska hilmaami doonaa ayuu yidhi Di Waayo.
Francisco macalinka romana wuxuu yidhi saalax keliya ilaalinmayna liverpool dhan ayaan si tiim ahaana u ilaalinaynaa waa tahay waanu arki doonaa natiijada iyo waxay ku dhammaatay kulanka xiisaha badan ee caawa ay wada dheeli doonaan kooxaha liverpool iyo roma aad baad umaadsan tahay baliil waataa jimcaal waa mahadsantahay cabdulaahi xasan baliil tifitiraha idaacadda ciyaaraha ka faaloota ee gool f m ayuu kaasiyaha isagoo magaalada muqdisho joogay ayuu barnaamijka igala qayb gelayay barnaamijkana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna aynu mar kale dhinacii kaalmaha heesaa jalleecna waxaa idinku soo maqan heesta habboon iyo weliba codka af- cawaale aadan heestaasi habboonee codka cawaale aadan ayaa dhegaystayaal gabgabaha idaacaddee duhurnimo oo anigoo cabdixakiin shirwac iyo ibraahin daanduray la socodsiinaya tan iyo idaacadda afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo